muasasada aldaahir caarigabo oo sidaa ad ogtihiin ah mashruuc kamida mashaariicdii ay dawladda puntland ku baaqday ee ahaa barnaamijka isku-tashiga puntland mashruucaasoo hadda ilaa iyo muddo sideed bilood ka badan ee soconayay waxaa lagu guulaystay in iminka bilowgiisii la gaadho waxaa dekeda boosaaso kasoo degay afartii bisha iyo shantii bisha qalabkii wadada lagu dhisi lahaa qaybtiisii koowaad oo ka kooban baabuur waaweyn oo iskarogooyin ah oo midkiiba u qaado afar iyo labaatan tan booyada biyaha ah oo iyaguna boqol fusta qaada qalabkii kale oo isugu jira baldozer grader ruler weyn lagu dhar iyo maxaan ku dhahdaa kuwii kaleeto wildhadii laamiga marka la sameeyo kadib la marin jiray qalabkaasoo dhami waa uu soo degay dekeda gudaheeda ayuu yaalaa iminka waxaana weye waa facekii koowaad ee shaqada lagu bilaabi lahaa hadii ilaahay laidmo insha allah marka mar haddii qalabkii aada hesheen goorma iyo marka si rasmi ah ay u bilaabanaysaa marka hawsha dhismaha
runtii dhismaha waxaa ka horeeya shaqo aada u badan oo laga yaabo dadka soomaalida ah muddooyinkan dambe wadooyinkii la wareeyay inaanay ku jirin oo sidaa aada og tahay haddii maanta guri aada damacdo inaad dhisto waxaa ka horeeya wax la yidhaaho architector ama dhisaynkii guriga in la helo oo gurigii uu horay horaan dhisayn garaysan yahay oo waxa ku baxaya la yaqaano shay waliba nooca u yahay marka wadooyinkuna waa sidaas oo kaleeto shaqada hadda iminka maanta la bilaabay oo tiamkii wadi lahaa uu yimid waxa weeye shaqada ah in road designing road survey material test yani in la ogaado wadada la fahmiyo imise buundo ayay yeelanaysaa halkee baa ciid laga jarayaa halkee ciid lagu buuxinayaa buundooyinkeedu noocyadeeday noqonayaan dhisaynkii wadada lasoo sameeyo ciidda meeshii looga qaadi lahaa laboratory la geeyo ciiddeeda lasoo testigareeyo la testigareeyo meeshii looga qaadi lahaa dhagaxa ah maxaan ku lahaa jayga las abu la sameeyo wixii ku bixi lahaa wadadaas oo ah hadday ahaan lahayd inta lowd oo ciid ay ubaahan tahay inta lowd oo jaya ay ubaahan tahay inta lowd oo daamura oo ay ubaahan tahay iyo wixii lamid ah marka shaqadaas oo weliba qalabkii ugu casrisanaa oo loo isticmaalayo diyaaradahan yaryar ee hawada wax ka sawira ee la yidhaahdo maxaan ku rahdaa droniska yaryarka ah remote-ka lagu lagu lagu hago ayaa la isticmaalayaa waxaa la isticmaalayaa qalabkii ugu dambeeyay la yidhaaho total station waxaa la isticmaalayaa g p r s marka iyadoo farsamooyinkii iyo technolojiyadii ugu dambeysay la isticmaalayo ayaa shaqadaas maanta ayay bilaabatay oo qaybteedii kuwaad la gelayaa waxaan rajeynaynaa bishan la yidhaahdo march inay hawshaasi kusoo gabagabowdo haddii ilaahay ga idnana waxaan rajeynaynaa xukuumadda iyo shacaba insha allahu tacaala iyadoo loo dhan yahay in bisha la yidhaahdo shaqadaasi la bilaabo oo la bilaabo shaqadii wadada iyo ka shaqaynteedii iyo qalabka inuu hawl galo qalabkan hadda kasoo degay dhaqaalaha ku baxaya wadada haddii qiimeyn lagu sameeyey ilaa intee ayuu gaarayaa
runtii waxaa su-aashaa ka jawaabi doonaa shaqadan hadda loo dhaqaaqay oo keeni doonta qiimeyn dhamaystiran oo qalab iyo dhaqaale iyo wax kastay ubaahan tahay wadadaasi ah ayaa laga laga heli doonaa taasaana ka sugaynaa haddaan lano jawaabta insha allahu tacaala wan garta dhaqaalaha hadda guddiga uu hayo ma is leedahay waa uu dabooli karaa marka baahiyaha dhinaca wadadan looga baahan yahay iyo weliba in hawsha si wanaagsan ama sidii loogu talagalay inay ku dhamaato
ma oranayo dhaqaalaha hadda uu hayo baa daboolaya hawsha tan laakiin waxaan ku niyadsanahay oo aan aada ugu qanacsanahay in dhaqaalaha puntland ay bixin doonaa bixinayaan iyo kii ay hore u bixiyeen iyo kan dadka soomaaliyeed bixinayo iyo awoodoodu inay wadada tan iyo wadooyin kale oo badan oo puntland iyo soomaaliya ka samaysmi doonaba inay samayn doonaan mashruucanina kuma eka wadadan keliya ma aha waxa weye markii wada dhamaataba wado hor leh ayaa gobol horle laga bilaabaya haddii aan laydno waana mid insha allahu tacaala laga yaabo insha allah inuu cumrigeena ka weynaado haddii aan laydno waa garta marka ahmiyadda wadadan ay bulshada ay ugu fadhido maxaad ku tilmaami kartaa xaqiiqa ahaan taa waxaa ka jawaabi karaya cid kasta oo tagta deegaanada fogfog oo aan wadooyinka laamiga ahi aanay gaadhin dhibta ka dhacda gaadiidka ku jajaba gabadha ku umul raacda qofka xanuunsanaya oo dhakhtarkada la soo gaari waayo raashinka iyo maciishada qaaliga ku noqoto nooliga dartiis iyo deegaanka camiraashan la-aantiisa iyo nabaad guurka ka yimaada waxaasoo dhan oo dhibaato ah waxaa dawo u noqonaysa in dhulku uu wadooyi yeesho oo laamiya loo sameeyo tan keliya maaha waa in badan oo dhulka puntland iyo dhulka soomaaliya kamid ah in badan wadooyin hore oo ballanqaadyo la sameeyey in la dhisayo laguma guuleysan in sida ay tahay hawshaasi loo qabto ama loo dhamaystiro maxay tani ay kaga duwanaan kartaa wadooyinkii hore ee dhismahooda ay u socdeen
tani runtii waxay kaga duwan tahay waxaa laga yaabaa wadooyinka aad ka hadlayso inay ballanqaadiyo ka baxsan mujtamaca soomaalida ama puntland in laga sugo oo marba yani shuruudo iyo wax ku ay dib u dhacaan tan waxa weeyaan dadkan dhulka u dhashay oo reer puntland ayaa qorshaheeda samaystay isku tashigooday ku timi waad og tahay oo madaxweynaha puntland ilaa iyo dhowr munaasabadood ayaa isaga iyo goliisha xukuumadda golaha baarlamaanku ay kaga hadleen mashaariicda noocan ah shacabkuna waxa weeye isaga ayaa gacanta ku haya oo dhaqaalaha ku deeqay oo lahaa mubaadarada iyo bilowga ah ama fikradda ah sidii dhaqaalaha kale usoo bixi lahaa wuu bilowday ilaa maalintii uu bilowdayna wuu socday haddana saasuu si socon doonaa tallaabana tallaabaa looga gudbaya insha allahu tacala mar walba sidii hore uu ahaa uu kasii xoog badnaan doona wa waa barnaamijkani waa barnaamijkii ahaa isku tashiga puntland waxaan farrintan dadka u dirayaana waxa weeyaan mashruucani waa mashruuc qaran mana aha mid hal mashruuc ah ee waxa weeyaan kani markuu dhamaado kuwo kale oo badan ayaan rabnaynaa inay inay ku xigaan waxaan ugu baaqayaa dadka inay si dhamaystiran qof waliba meeshay kaga soo aado uu uga qayb qaato iminka qaybi ganacsatadii hadday ahaan lahayd import iyo export waa ay bilaabeen gaadiidkii wuu bilaabay oo lacagta tan iminka qalabka lagu soo gaday iyaga ayay ka timi waxaan rajaynayaa qaybihii waxbarashada qaybtii isgaarsiinta qaybta jaaleedaha dibadda qaybta mujtamaca reer miyiga ah iyo lafdhabarteena xoolaha ah intuba inay insha allah u diyaar garoobaan inaynu kaambeynki olole culus ku qaadno sidii mashruucaasi wakti kooban oo aan la qiyaasi karin oo aada u yar uu ugu dhamaan lahaa si aynu kuwo kaleto u bilowno haddii alla